wasaaradda ganacsiga warshadaha ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa si rasmi ah usoo gabagabaysay kulanka qiimeynta xirfadda shaqaalaha kaasi oo socday muddo laba maalmood laguna qabtay magaalada jowhar kulankaani ayaa qayb ka ahaa dadaalada wasaaradda ay ugu jirto horumarinta tayada shaqaalaha kor u qaadidda wax soo saarka iyo bixinta adeeg hufan oo la jaanqaadaya baahida shacabka ee siyaasadda guud ee horumarinta dalka qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa ka hadlay kulankaani qiimeynta xirfadooda wasaaradda iyo dadki tababarka halkan ku qaatay waa kaga mahad celinaynaa tababarkii qiimaha badnaa ee uu noo soo diyaariyey agaasimo xuseen maxamed cali waxay ahayd in lagu ogaado horta kow istaafka maxay aqoon ah ay horta u leeyihiin ka wasaarad ahaan maxaa gaab kaga jiro ay u baahan yihiin inay helaan tababarkooda maanta kawaax ahaan quality controlka waxaa ognahay waxa naga maqan iyo waxa aan u baahannahay dhammaan waaxyaha wasaaraddana gaab gaabka oo incase beri haddii waaxdaada adoo joogtid loo baahdo waaxdan kale inaa wax ka samaysid aa ogaan kartid waxaa ka qaban kartid traininkan oo ay noo fududays hay-adda unido staff ahaan anuu ku hadlayo waan kaga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan maantay in la wadaago in capacity gap analysis wax la yidhaahdo aan ku qiimeynaynay xirfadda shaqaalaha wasaaradda ganacsiga in maantay aan soo gebagabaynay si gaar ah qorshaha tababarkan ama qorshaha qiimeyntan sida wasiirka sheegay wuxuu ahaa in la ogaado lana xaqiijiyo meelaha u baahan shaqaalaha in tababar dib looga furi doono insha allah qiimeyntan oo aan ahaa tababarihii sameynayay qiimeyntan kawaax ahaan aan isleeyahay waaxda qorsheynta ayay ahayd mas-uuliyad inay qaadato qiimeynta tayada shaqaalaha si wada jir ah xafiiska shaqada iyo shaqaalaha iyo xafiiska wasaaradda xafiiska qorsheynta wasaaradda ayaa si gaar ah barnaamijkan uga shaqeeyey insha allah waxaan rajaynaynaa natiijada ka soo bixi doonto qiimeynta maanta aan sameynay inay noqoto mid go-aan looga qaadan doono nooca tababarka ee shaqaalaha wasaaradda ay u baahan yihiin horey ayaan u sameynay capacity assessment oo ahaa bilowgii brogramkan imtixaanaa jiray oo wasaaraddu ay qaaday lagana qaaday shaqaalaha mar labaad capacity gap analysis aan sameynaynaa oo aan ku ogaanayno si lamid ah xirfadihii ka maqnaa shaqaalaha insha allahu tacaala brogramkeenna oo muddo afar maalin noo soo socdana maanta waxaa nooga e capacity gap analysis laakiin tababarka capacitygan wixii ka soo baxo analysinkiisana
dhinaca kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ah iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda kulankan qof walbana waxaa laga rabaa meesha ay joogto in ay aqoonteeda ay wax ku kordhiso ugu yaraan qof walbana waxaa laga rabaa in uu dhaxlo skiil ama xirfad waxa tababarkan laydinku sameynaa waxa waaye inaad ka heshaan ama aad ka dhexheshaan xirfad inaad ka heshaan marka qof walbana waxaa laga rabaa xirfaddaas iyo aqoontaas inuu kaalmaysto uu kula laabto bulshadii uuna ugu adeego si hagar la-aana tababarkan ama capacity buildingkan loo sameynayo shaqaalaha wasaaradda waxaa naga caawisay oo gacan ka gaartay maadax ka gaartay hay-adda unido wasaaradda ganacsiga waxay qayb weyn ka tahay mashruucan joseph b waxaan rajaynaynaa kaalinteeda ku aadan inaan uga faa'iidayno dadkeenna iyo dalkeenna insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaysan ku koobnaanin oo keliya tababarkii maalmaha socdee inay hay-adda unid naga caawi doonto tababaro intaa ka badan waxaan rajaynaynaa in ay wada shaqaynteenu ay ka wanaagsanaa doonto maalinta meesha ay joogto meel ka sarreysa inay gaari doonto bidnillahi alkariim si guud shaqaalaha waa mahadsan yihiin